deegaanka qaamqaam waa mid ka mid ah deegaanada dhaca dhanka waqooyi ee magaalada kismaayo waana deegaan uu ilaahay ku manaystay webi iyo beero waxayna bulshada intooda badan ay yihiin beeraley waxbarashada deegaanka ayaa mid wanaagsan maadaama ay deegaanka ay ka jirto gobo waxbarasho oo ay bulshada deegaanka ay wax ku bartaan haddaba guddoomiyaha deegaanka qaamqaam cali faarax ayaa bulshada reer qaamqaam ugu baaqay inay ku dadaalaan waxbarashada in maxaan ku idhaahdaa aada loogu dhaganuglaado loogu jahaysto waxbarasho la-aan waa iftiin la-aan wey qofku hadduuna wax aqoonin waxba ma ma aha waxba ma qabanayo ma qabsanayo ma qaban karo laakiin markii uu waxbarto naftiisa iyo waalidkiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa intaba wuu anfacayo waxba u taraa marka in lagu dadaalo jiilka hadda ama taladaba gacanta ku haya waxa hadda talada ku haya waa waa wax aniga uun iga sii yar weeye oo wixii wixii aan dhalay uun lafaca iyo wax ka sii hooseeya weye kuwaasaa maxaan ku idhaahdaa inay hawshaas iska xil saaraan ku dadaalaan wax la barto sidaasaan yaan ugu baaqi lahaa ugu dambeyn iyagana waxaa geestooda ka hadlay qaar ka mid ah bulshada reer qaanqaam iyagoona dhankooda iyaguna ka warbixiyey xaaladda waxbarasho ee deegaanka baaqna u diray bulshaweynta inay waalidiintu ay xoogga saaraan si ay dayar da-yarta ama jiilka soo koraya ay u keeni lahaayeen gooba waxbarasho si loo helo da-yar dhan walba ka dhisan maadiya diini oo bartay tacliinta noocyadeeda kala duwan iyo maaragtay macalimiintii iyo maamulihii waa isku xiran yihiin oo hadda wax maaragtay dhibaato ah kama jirto ilmeheen waxbarashadooda aaday u sarraysaa way fiican yihiin waxbarashadana dugsiyadii oo diiniga ahna aad iyo aad taa iyadoo noogu sarraysaa waa lix dugsi masaajidaha waa saddex tuulooyinka nagu xeeran annagaa ka weyn hataa buulo guduud maaragta waxaan umalaynaa in annaga aan ka siidano deegaan baa nagu xeeran oo dhinac dhinac waxbarashada dhinac waxbarashada aad buu taa iyadoo nagu fiican yahay macalimiintii maamulkii kulli aad baan isugu xirana ardayda waxbaranaysa waxaan u diri lahaa oo fariin eh in marat sida hadda ay yihiin isi kasii fiican in maaragtay dadaalkii ay sii wadaan intaas hadalkaygu soo gabagarin asalamu calaykum